asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiib ilaahabi wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniiyahow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xidha war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuuban acul baa loogu dawgalay
saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeenimo sabti ay saddexda bisha labiyo tobnaad ee disembar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareegaan kusoo qaadan doona waxaa qeyb ka noqon doona ciidamo markaasi qeybka ah howlgalka ka dhanka ah al-shabaab oo maanta laga dejiyey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug warar dheeraada ayaa kasoo baxay ciidamada halkaasi la geeyey iyo qorshaha iyo ujeedooyinka warbixin gaar ayaad maqli doontaan oo arrintaas ku saabsan qodobada kale waxaa qeyb kale wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa ee dareen gaara siinayso sidii wax loogu qaban lahaa dadka qaba baayaal gaarka waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaa bilowday maxkamadeynta nin degmada balacad ee gobolka shabeellaha dhexe ku dilay darawal gaari dadweyne waan idiin soo gudbi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona golaha shacabka baarlamaanka xildhibaanooda ayaa maanta dood adag ka yeeshay xaaladda amniga muqdisho mooshin ayay ka gudbeen dhanka xaaladaha amniga mas-uuliyiinta xilalka amniga ku magacaaban waan soo gudbi doonaa saaxiibayaal xildhibaanada oo dooda adag miiska soo saaray iyo waxa ay doodooda ay tahay waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa kusii siqaya degmooyinkii ugu dambeeyey ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan oo ay gacanta ku hayaan al-shabaab afayeenka ciidanka xoogga dalka ayaa faahfaahinaya shir jaradu qabtay waxaa kaloo maqli doontaa madaxweynaha maamulka puntland ayaa dahfuray ama tababar u furayba cutube cusub oo kamid noqon doona ciidamada asluuta maamulkaasi puntland waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona hay-adda maareynta musiiboonka qaranka ee sodma oo maanta lagu wareejiyey xarunta gurmadka degdega qodobadaasi wixii soo kordhacaa barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaa saaxiibayaal xusn ayaa farsameyn ee kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laaye yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayna hawdan keliha barnaamijka horiga ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horey barnaamijkeena caawa ayaynu gudagelayna qodobo kala duwan raac barnaamijka aad kusoo maqshan ayaa inoo socda waxaan isku bilaabanaa saaxiibyaal magaalada muqdisho ayaa laga daadguriyay ciidamo markaasi kamid ah kuwa xooga dalka soomaaliya waxaana markaasi ciidamadaasi loo daadguriyay degmada xaradheere ee gobolka mudug waxaana markaasi laga dejiyay garoonka diyaaradaha magaalada sagaalkacyo ee gobolkaas mudug iyo mas-uuliyiin galmudug ka tirsan oo halkaas kusoo dhaweeyey ciidanka ujeedooyinka ayaana markaasi lagu sheegay inay tahay ciidamadii qaban lahaa degmada xardheere ee gobolkaasi mudug oo markaasi dagaalo ba-an ciidamada dowladda ay kula jiraan al-shabaab halkaasi ay ku sugan haddaba warbixintii ugu dambeysay ama wararkii ugu dambeeyey waxaa magaaladaasi gaalkacyo kasoo diray wareega maxamed cabdulaahi sidi oo xoogihii ugu dambeeyey markaasi inuu soo arooriyey
anigu markaan fiiriyo aragtida
mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa garoonka diyaaradaha awshaaka aerobot ee gaalkacyo kusoo dhoweeyey cutubyo ka tirsan ciidamada ka qayb qaadan doona xoraynta degmada xarar dheere ee gobolka mudug iyo deegaanada dariska laa ciidankan soo gaaray gaalkacyo ayaa watay hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale gaadiidka gaashaaban soo dhoweynta saraakiisha ee ciidanka soo gaaray gaalkacyo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo culimowdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo mas-uuliyiinta kaga hortegay garoonka ciidamada ayaa kaga mahad celiyey saraakiisha iyo ciidamada soo gaaray gaalkacyo waxayna tilmaameen in hadda wixii ka dambeeya loo jihaysan doono xoraynta degmada xarar dheere iyo degmooyinka kale ee al-shabaab gacanta ugu jira waxaa idin leenahay awalan soo dhowaada farxaddeenna lama koobi karo horey baan waxaan u ballan qaadnay ciidamada qaybahooda kala duwan inaan ku soo dhowayno dhammaanteenna waxaan ka midaysan la dagaalanka khawaarijeed sawdiyaanuma ihin dhammaan waxaan walaal ku nahay la dagaalanka khawaarijed marka hore magaaladiinni gaalkacyo degmadiinna askar idinku soo dhowaada waxaa garabkayga taagan guddoomiyihii degmada xarar dheere waa ku faraxsanay galabtayna guddoomiyihii runtii garabkayga soo istaago mudana guddoomiye ku soo dhowow degmadaadii insha allah xarar dheerena waa wada tegaynaa ilaah iidankiis runtii waxaa galabtay farxad weyn noo ah argagixisada oo aan kow ka ahayn dadkii u bareeray haddaan isku sheegayna guddoomiye qoodaariga xildhibaan xasan baashiye waxaa jiray mar dadku annaga inay noo yimaadaan xataa culays ay ku ahayd oo qofkii nala soo istaago noo arkaya inaan dhibaato nahay iskada galabtana waxaa la marayaa qof walba qoriga ha laygu sawiro waxa weeye tuutaha laygu sawiro ilaahay baa ku mahadsan madinimadii naga saaray alxamdulilah rabbilcaalamiin ugus iyo annaga waxaa noo dhexeeya xabad waxaan leenahay wiilasha soomaaliyadu la khalday qofkii ilaahay u toobadkeena cafiska waa furan yahay hooyadiina aabbihiin aad dishiin baa laydin carbiyo meesha u taagan tihiin diinna ka shaqaymaysaan waxaa ka shaqaynaysaan waa diinta islaamka wax liddi ku ah insha allahu tacaala dalkan waa laydinka xorayn doonaa ciqaabtii aan ummadda islaamka ku hayseen waxaa u dambayn doonta maantay
waa maalin weyn ayay noo tahay maalin farxadeed bay noo tahay maalin gobeed bay noo tahay cadowgii niyaddiisa iyo qalbigiisana faraheeda ilaahay waa ka bixiya maanta waxaan leeyahay awalba xaq kuma jooginina ka guura deegaammada jawlo iyo xarardheere dadkii u dhasha waa kuwan waa yimaadeen ayagaana sugaynay maanta waa dhaqaaqaynaa guddoomiyihii xarardheere degmada xarardheerena waa kanaan dhinacayna taagan gacantoodana ilaahay waa ka baxay waxaan leeyahay ka wareega raggii soo tabcay waxaan oo isku soo duway oo qarash ka mid oo ka mid yahay wasiirka ahna xildhibaanka culsow sidii aan kuu doorannay oo aan kuugu dadaalay oo aan codkaaga kuu siinay markii geeridu ku timid taliyihii qaaliga ahaa waxaan kaaga codsanaynaa qaabkii aan samaynay iyo wixii aan kuu doorannay waa qabatay adiga iyo saaxiibadaaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin mujaahidiinta tan aad u jeeddaan waa hordhac waa naftood hurayaal waa dad u diyaarsan in ay xaradheere iyo jowlo xoraystaan maanta waxaan baaq u diraynaa khawaarijta khawaarijay waxaan idin leennahay hadda ka hor laydima soo jeesan ha u malaynina hadda ka hor in laydinla soo jeestay xaggiinna la soo fiiriyey insha allahu tacaala waxaa noo ballama xaradheere iyo jowle maalmaha soo socda insha allahu tacaala
ciidankii dowladda soomaaliya iyo oo ka soo jeeda walaalaheen beesha saruur runtii waa maalin weyn oo aan helnay garab aan muddo dheer sugaynay ay soo carfayso xorriyaddii xaradheere waa maalin ay sii niyad jabhayaan oo murugo u ah khawaarijta saraakiisha hogaaminaysa ciidamada soo gaaray gaalkacyo ayaa qeexay in hogaamin doonaan gulufka al-shabaab looga saarayo koonfurta gobolka mudug iyo sidoo kale guud ahaan gobolka
salaanka bacdi annagu uma aanaan imaan ciyaar nimankan khawaariji aho ummadda shan iyo toban sana dhibayay aan waxaan rabnaa inaan ka dulqaadno dadka dhibban hadday ayagu dadka weerari jireen waxaan rabnaa meel al meeshaan ku maqlan inaan ageenna ku raadisanno weerarno hadday habeenkii soo guuray jireen inaan ku guuraynaan rabnaa hadday miina wax u dhigi jireen inaan maalka la yidhaahdo miinada ka xagga ka nimaadaan rabnaa maaragta u socotay gulufyada ka dhanka ah kooxahan khawaarijta ah hadda waxaan ku jihaysannahay degmada xarar dheere hadduu allahay uu dala ogolaaday iyo deegaamada ku xeeran insha allahu tacaala in badan waxaan u malaynaha in nala sugaayey hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhaqaaqa ugu horreeyo inaan maaragtay aan hore u galno hadduu ilah yidhaahdo oon furinta aan kasii xaadirno deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa bilii la soo dhaafay ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan ay wadaan ciidanka xoogga dalka kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dadka deegaanka kuwaasoo al-shabaab looga qabsaday deegaano badan oo horey gacanta uga hayeen maxamed cabdulaahi siidhii warbaahinta dalsan gaalkacyo
ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ee shabeellaha dhexe ayaa kaabi ku hayay deegaano ka tirsan gobolkaas oo ay maamulayaan al-shabaab waxaana ka mida deegaanka aadan yabaal halkaasi oo ciidamada la sheegay inay ku dhoweeyeen inay gacanta ay ku dhigaan deegaankaas iyo deegaano kale oo aada u tiro badan oo shabeellaha dhexe ka tirsan afhayeenka ciidanka xoogga dalka gaashaanle jenaraal cabdulaahi cali caanood oo shir jiraadu qabtay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ay kusii siqayaan degmadii ugu dambeysay ee al-shabaab ku sugan yihiin oo waxa uu sheegay in markaasi ciidamada ay ku dhowaanayaan in ay gacanta ku dhigaan aadan yabaal deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
howlgalladii dalka ka socday gaar ahaan dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug weli sidii bay u socdaan howlgalka marka uu socdo macnaheedu ma aha in ta la boodo magaalo la qabanayo waxaa la rabaa deegaanka in laga sifeeyo cadowga uu ku jiro gaar ahaan dhulka kaymalayda ah dhulka beeralayda ah dhulka geedgaabta ah tuulooyinka beelaha iyo meel kasta oo lagu dhuuman karo saas darteed howlgalku wuxuu u socdaa si qurux badan oo wanaagsan oo laga dhammaystirayo laga dhammaynayo dhammaan deegaanadii la maray cadowgu inuusan gadaal kaga imaan amase uusan gadaal kaga jirin markaan soo qaadanno howlgalkii gobolka shabeellada dhexe magaalada masaajid cali guduud iyo magaalada aadan yabaal oo labadaba ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaa u dhaxaysa boqol kilomitir boqolkaas kilomitir waxaa u dhaxaysa tuulooyin badan dhul kayma ah oo qiyaastii lagu qiyaasayo ilaa labaatan kilomitir oo isku weeraro dhan kasta ah dhul beereed iyo deegaano xooluhu ay daaqaan oo dhirleeya oo cadowga uu ku dhuunto ayagana cadowga aan la dagaalamayna dhaqankoodu waxaa ah si ciidamadu baabuurta iyo gaadiidka inta u fuulaan u dhaafaan dhulkaas inay ku dhuuntaan dabadeedna halka hadhow dhibaato gadaal ka geystaan xagga dambe ama ciidanka u geystaan ama shacabka u geystaan howlgalladii maalmahan socday ciidanku wuxuu saakan la wareegay magaalada la yidhaahdo guulane guulane waa magaalo weyn oo hadda u dhiganta inay degmo noqoto laakiin wakhti hore aan degmo ahayn dadkuna aad u deggan yahay waxaa kaloo cadowga laga saaray xarka dheere oo iyaduna atuulo isla deegaanka guulane ku taalla iyo daarasalaam oo ayaduna ah tuulo deegaanka guulane ayaduna ku taalla ciidanku wuu sii siqayaa si taxadar leh si waafaqsan tabta dagaalka ciidamada si waafaqsan istaraatiijiyada dhulka iyo isticmaalka tobogaraafyada yuu hawshiisa u wataa wuxuuna insha allah mardhow ku guulaysan doonaa in aan tagno degmadii u dambaysay ee dowlad goboleedka hirshabeelle dabadeedna aan waajibaadkayada labaad ee saddexaad iyo labaad aan kabacdi u gudubno insha allahu tacaala hadda maanta intaas aanu ku soo wargelinnay waa guul wanaagsan
qaybii hore barnaamijka horiiga ayaad weli dhegeysanaysaan dalsan muqdisho somalia ad nagala socotaan saaxiibyaal markan haddii aan eegno maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee soomaaliya ayaa maanta bilowday maxkamadeynta nin lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey dilka allahu naxariisee darawal gaari markaas uu ku kaxeynayay inta udhexeysa balcad iyo muqdisho ciideysanaan oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdu ciise maxamed ayaa si bareera u dilay saylax cabdulle axmed oo ahaa darawal gaari b l kaas oo loo diray murun ka dhashay lacag lagu qaaday lacag lagu qaaday bar kontarool oo ku tala degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xilaalinta ayaana maxkamadda ka dalbatay in eedeysana cabdiraxmaan cabdu ciise lagu xukumo ama lagu rido xukun dil toogasho ah maadaama dilkaasi u geystay uu ka markhaati fureen dad shacab ah oo saarnaa gaariga uu lahaa marxuumka dhintay gabagabadii gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkiisa gaashaanle sare xasan cali nuur shuuti ayaa sheegay in maxkamadda ee go-aanka madambeys ah kasoo saari doonto kiiskan ciidanka dowladda ayaa maalmo ka hor degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kusoo qabtay cabdiraxmaan cabdu ciise maxamed kadib markii uu diray allah u naxariista marxuum saylax cabdulle axmed oo ahaa darawal gaari dadka shacabka ay saarne ee beelka loo yaqaano barnaamijka wareega degeysanaysaa saxiib qodobad kala duwan ayaa inoo socda oo qeybka baarlamaanka soomaaliya dowladda xildhibaanada maanta ay ka yeesheen arrimaha amniga iyo qodobo kale hase yeeshee markaan
am ahaan bulshadayna culacula bal cula dhegihinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casriyo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadilka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweyso caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombyuutarka wadnaha kombyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso saac xeegana waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahintasi dhan waxaad kala xiriirtaa eber li xal eber sagaashan afar eber eber sagaashan afar ama eber li xal eber sagaashan afar eber eber sagaashan sagaal
haya qofna qof qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay xaaladaha amniga ee dalka iyo sidii markaasi laga yeeli lahaa ayagoona qaarkood ku baaqiyay in baarlamaanka la horkeeno taliyaha nabadsugidda soomaaliya mahad maxamed salaad iyo taliyaha ciidanka xooga jenaraal abduwaad yuusuf faraagi halka kuwo qaarna ay isweydiinayaan waxaa ka dambeeya in amniga dalka uu farahaba kasii baxo qaraxyo ayna ka dhacaan meel aan sidaas ugu figayn aqalka dalka looga arrimiyo madaxtooyada villa soomaaliya hotelkii ugu dambeeyay ee la weeraran wuxuu ahaa hotel villa rice kaasi oon ka figan madaxtooyada khasaare kala duwan ayaana ka dhashay weerarkaasi al-shabaab ay gudaha u galeen hotelkaasi ayoo wax ka badan afar labaatan saacadood ay ka dhex dagaalamayeen haddaba dooda xildhibaanada ee maanta ayaa ahaa kolka horba in laga doodo miisaaniyad kale hase yeeshee mooshin ay gudbeen labayo labaatan xildhibaan ayaa ugu dambeyntii la aqbalay gudoomiyaha wuxuuna sheegay in laga doodayo arrimaha amniga iyo waxqabashada xaaladda guud ee dalka iyo marka loo eego xaaladda amniga oo markaasi xildhibaanada qaar ee sheegay in dhibaato ay ku qabaan marista wadooyinka qaarkoodna waxayse u jeedinba in ayagu markaas dhibaato ay ku qabaan in ay maraan baraha kontarool ee ciidamada ilaaliyaan waa kuwan qaar kamid a xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayagoona markaa doodooda la wadaagay
in baabuurta xildhibaanada dhexdooda qarax laga raadiyo waa nasiib daro weyn runta iyo sharaf dhac baabuurka xildhibaanka wuxuu la mid yahay oogadiisa iyo muxuu ahaaye gurigiisa ayuu la mid yahay qodobka toddobaatan ee xasanada xildhibaanada fakadiisa labaad ayaa dhigaysa in la yidhaahdo muxuu ahay weliba dowladdii xukuumadda dhexdeeda laga soo qoro warka la yidhaahdo xildhibaanada hala baaro dabcan warqadaas adiga gudoomiyaha waad aragtay waxay ahayd inaad ka jawaabto waayo waxaan kuu doorana waxaa kamid a muwargadoomiye inaad sharafta xildhibaanada difaacdo waxyaabaha baarlamaanka sumcadiisa ku dhacaaya ee xukuumadda xaggeeda ka yimaada inaad laga difaacday ayaa ahayd waxyaabaha aan kuu dooran muwargadoomiye magacday waxuma haysayo laakiin haddii aad waajibaadkaada gabto mudana waa ku arkayna annaga indhahayna way taagan yihiin waxaan u jeednaa galmudow fara badan waxaan aragnaa muxuu ahay waxyaabo subcad xumaynaya baarlamaankaan aragnaa mudana gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa inaad feejigaan dheeraada ha samaysid waxyaabaha baarlamaanka lagula soo kufaayo markii amniga lagu soo fushay inaad arrintaas ayadaa baarlamaanka aad ka difaaco aad iyo aad ay mahadsantihiin wax badanaan rabay inaan ka hadlo laakiin xildhibaano badanaa qoran mudana gudoomiye waxaan hadalkooda kusoo koobaya baaritaanka warqadda askariga la siiyey ee la yiri xildhibaanada daal baabuurkiis waa dembi waa khiyaano oo dastuurka meel looga dhacayo dastuurka ha loo soo noqdo cid kasta oo waday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaana saddex xildhibaan ayna maanta gaarigaan u saarneynay aydkaarkeyga laga qaaday waa la samaysay xildhibaankan sidoo kale qofka loo diraa ma naqaano meesha loo ma naqaano xule ciidamada deji war ciid baa ku daan geedaha socdaaliyada iyo badhaa amniga xarir sameey mada gudoomiye waxaan ka codsanaynaa xaaladaas ay kusugan tahay xaalad ka duwan tekada dalkan waxaan rabnaa taliyaasha ciidamada iyo wasiirka amniga wasiirka anshaadhiga dhammaantood inaa noo wacdiyo iyo wasiirka cadaaladda wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda waxaan ka rabnaa ciidanka waxay ku leeyihiin xiriir samee yaan xiriir u samee xildhibaan ani kaana oo tahay mana daan xiriir samee wadada taal soo dagaari oo baara xildhibaan maxaa wadaa fadani wadada lagu baara lagu dhibaayo waa waqti gooran ku imaadan kani saddex saac saacad laba saac soo baxani afar saac soo gala wadada laba saac ka badanaa ku jira saf dheer oo galay soo dagaar oo baara xildhibaanaha soo degaan gaari korfor qof guda ku jaaba soo bixiyo waa sharaf daro ah mada gudda wax kacodsanayna sidaan wax laga bedelo waxay taageertaa waa codsi wixka timaada goobooynaadaan waa codsi taageernahay sidaan in wax laga bedelo sidaan ugu soo qaadan doono hadda ka furka fuuranaynaa furka fuuranaynaa wasiiradeenna loo waco amniga loo waco mahtaad loo waco xijaar loo waco urwa loo waco intooda imaada kulligooda aan la xisaabtano qofna marmaajirnaa qofna marmajirnaa wax aad u geysano laakiin waana la xisaabtanaa anaga anaga la xukumo wasiiradana kuxuga wasiir ay la socdo wasiirku adag xilwaan saa uu leeyahay maxna maxay tahay xilwaan xama ah waa wasiirka anaga aan sahamin xilwaan oo nooli yahay xilwaan soo wasiir adag iska buu soo xilwaan soo jaray kada xilwaan adag ay leeyahay shartaa waa ku dhawi codsi waa codsigeena gudoomiyey baahideen waxa laga qabto intii kale waxaa imaana baahideen waxa laga qabto ina maanta lagu xukuntay oo maanta dalka ugu seefa aan nahay sharci jid aan nahay إن الرباطات مجال كرباط حمالات الرباطات ثالث كمحتوية إن الوعاء مجع سيادي حلوان تهيلو صحيحيرو قفت على حلوان سماه أي كان حلوان سمين أو دوكم رو لسكري براوي كيسا اللي ما دعوك على مرة حلوان تصدق كثير جان تعطوك هذا ما يشرح ما يتورك أو بعض حلوان تكون كدران حلوان هلا لا يوعى هلا يمكن قادنين ولا يلو وقت كنا تدمج من كتوبيو أدي غالية waxaa codsanaa wasiirada amniga intaas daashan dhammaantood ana loo wacay dowlad si degdana oo waco wax kale marnaanaka waxaan rabaa inaan aniga ka hadlo laba arrin ta hore waa arrinta ku saabsan shaqadeenna iyo xildhibaannimadeenna iyo howsha aan halkan u joogno baarlamaankan aan hadda fadhino waa wakiilka golaha shacabka waa wakiilka shacabka soomaaliyeed annagaa wakiilka maanta soomaaliya doorasho oo wobkaasuud kama dhicin dadka soomaaliyeed golahan shacabka ayaa matala waana awoodda ugu sarraysa sharci dejinta dalka sidaas darteed horta inaan ogaano awooddeenna annagaa guddoomiyaha gadaasheena fadhiya doorannay annagaa madaxweynaha codka siinay annagaa sidoo kale ansixinnay xukuumadda iyo maatigulaheeda wasiirada sidaas darteed horta awooddeenna inaan garanno oo mas-uuliyaddeeda aan qaadano hortana looga baahan yahay waxaa la rabaa inaan shaqadeenna qabsanno marka hore oo aan annaga marka hore ishagaajinno markaasaan la xisaabtami karnaa cid walba annaga saaka waxaan imaanay sagaalkii waxaa la bilaabay shaqadii labiyo tobankii haddee waktiga la shaqaynayo waa iska yaraanaysaa marka waxaa loo baahaya mas-uuliyad inaan qaadano oo waktiga loo ballamay la yimaado markaas aan qabsanno howlaha muhiimka ee shaqadeena aan noqonno baarlamaan saxa ogaadana kalfadhigii hore ee baarlamaanka shaqadiisa waxay ahayd doorasho madaxweyne mid xukuumadeed waxaas aan ugu mashhuulsanaa laakiin baarlamaanka soomaaliya sida uu ekaanayo sida uu noqon doono waxaa lagu ogaan doonaa kalfadhigan sida uu u dhaqmo sidaa darteed haddii la yidhahdo ajanda male iyo maaragtay shaqa ma jirta iyo baarlamaanka sidaas u ahaan doona laakiin haddii kalfadhigan hadda aan ku jirno oo xubnaha baarlamaanku ay mas-uuliyadiisa saaraan dalka sidaa annaga laba noogu ekaan doonaa marka qof walbana ku xisaabtamo oo baarlamaanka ah tan amniga runtii amniga soomaaliya iyo amniga magaalada caasimada muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaayuu joogaa runtii maanta waxay joogtaa heer qof qof aamina la'yahay meeshii ugu darnayd ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan sidaas waxaa dheer tacadiyada ay la kulmaayaan dadka xildhibaanada ogaada dadkan caway leeyihiin waxaa la sameeyey jagboyntiyo kilomitr afar ku yaala wadada jaaya ku yaala waxaa leeyahay xildhibaanka halkan dhig ciidan ma kuu mari karo keligiisaa lugaynaayo amnigiisa ciddiisa cid damaanad qaadaysaa ma jirto markaan soo gelayna halkan waxaad aragtay meel kasto waxay qaadanaysaa xataa mararka qaarkood ciidamada soomaaliyeed anaga mas-uulka ah ciidamo inta la yidhahdo meel balla dhoobo oo ha laisugu geeyo meesha ha tagaan oo iyagoo dhoobo inta lasoo dhexgala lalaayo mas-uuliyaddeeda xataa anaga qaadayna waxaa loo baahan yahay hab ka duwan habka hadda loo dhaqmaayo waxaa la rabaa xildhibaanku inuu u fududaato inuu halkaan soo galo wixii xasaanada sharcigaasay ku qoran tahay sharcigaasna la raaco waxaa kaloo muhiima waxa dhacaya mas-uuliyadda dhacay waxa waddanka ka dhacaya anaga mas-uulka ah isla xisaabtan waxaa laga rabaa cid kale laga raaco xukuumaddu xisaabtamayse annagaa la rabaa inaan xisaabtano marka waxaa la rabaa inaan u yeerno hay-adaha ku shaqada leh oo ay arkaan inaan annaga mas-uulkoodii nahay oo aan la xisaabtamayno laakiin in la yidhaahdo taliya hebel maaragtay xiriir samayso war maxaa xiriir samaysana xildhibaan ahay xiriir samayso yaa u xiriir u samaynaya ayay tahay walaalow heerka aan joogno waa heer liita gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa baarlamaankan xaaladda uu ku jiro in laga bedelo aad iyo aad umaas marka hore waxaa rabaa inaan ku hormarta arrintan amniga arrintan amniga oo hadda ajandaha waa very critical issues oo hadda taagan waa arrintaas positivityna ma laha negativityna ma laha waa xaalad xildhibaan walbo mas-uuliyiin ka saaran tahay xildhibaan walba oo bulsho matalaya xaalad mas-uuliyadda ka saaran tahay waa macnaheedu xaaladan ma aha xaalad mucaarad ah xaalad muxaafad ah horta inaan taas isla fahanaa muhiima xildhibaan walba inuu arrintaas soo istaago oo ka hadlo wax ka weydiiya hay-adaha amniga waa muhiim muhiim muhiim waa tan guud horta dhibaatada koowaad waxaa qabo shacabka soomaaliyeed shacabka anagaan matalayno dhibaatadan ugu badan dadkay ku dhacayso waa ayaga maanta waxaday baaba'ayaan majority dadka baaba'ayo waa shacabka anagaan matalayno hantida burburaysa waa hantida shacabka anagaan matalayno dhibaatada waddankan ka taagan dadka koowaad ku dhibaatoonaya waa shacabka tan labaadna mas-uuliyiinta dhibkaasabta qabaan arrintan amniga oo xasaanada xildhibaanku lagu celceliyey dhibaatadan xildhibaanada golaha shacbiga way ka warisiman yihiin waxay u wudasiman yihiin xildhibaanadii oo la baaraya baabuurtoodii askarkoodii laga reebaya oo meel walba xarumihii dowladda ay ogolaayaan laga reebaya bay wax dhacayaan marka su-aasha jirtaa waxay tahay dalkan waxaa ugu sarreeya xildhibaanada waa mas-uuliyadda xildhibaankii oo gaarigiisii la baarayo meel walba markuu galaayo maaragtay askarta laga reebayo haddana waxaan ay dhacayaan dhacdadan hadda beriya rays ka dhacday ka hor baa arrintan ay socotay xildhibaanada in la baaro tusaale hadda aniga iyo nin saaxiibka xildhibaan soo soconno anigoo gelayno airport baa niman amisom waxay nagu yidhaahdeen ma gelaysaan waxaa maraysaan qaybta baaritaanka sida aan wada ognahayna dastuurka waxaa ku qoran qodobkiisa toddobaatanaad faqradiisa labaad ee xeerosaad qodobkiisa sagaalaad xildhibaan lama baari karo ayadoona fasax loo reysan waxaa nasiib daraha marka oo weliba oo weliba evidentiga ah oo caddeyn cad aan u hayn dad oo maaragtay shaqaalo rayda civil servantis ah baabuurtoodii waxay ku maraayeen si xuryadna anagoo u jeedno dad ajaanib ah oo safaaradaha shaqaalaha safaaradaha maanta ani markaa tago waddan kale ama dowlad kale markaa aniga tago safaarad kasta ayaa markaa galaya waa ogtihiin xildhibaan ahaaw diblomatic wax walba ahaaw oo lagu baaraya shaqaale oo civil servantis oo safaarada ajaanib ah oo cadaan ah baa horteena ay amisonka ay ku fasaxeen ilaahay uu ku dhaariyey arrintaas arrin aad loogu maarmiyaysan ahayn waxa taagan waa wax dhammaantiin nooga saameynaya in laga leleexdo waddada saxdana maaha runta inaan ka hadalnaa loo baahan yahay amisomka markaa weydiiyey nin wuxuu ii sheegay asaga ka sarey asagaa telefoon u diray waxaan ku yidhi walaalow amarkan yaa ku sii wuxuu igu yidhi amarkan waxaa dowladdaa isiisay xafiisyada dowladdaa laga soo siiyey agaasi waaxiidayaasha xorriyaday ku marayaan xildhibaanka xasaanada lahaa oo asaga matalayana waa la dhibaateena marka taas waxaa waaye daadaansi bilowgiisa u aragnaa wax la yeelayana maaha ishuugana ma ahan ishu mucaarad iyo muxaafad waa qof walba oo xildhibaan ah arrin inoo qaar mudbaan horta taas aan isla baanin hore logically tan markaas ku gudba marka warqadaa qornay guddoonkaa u keennay anagoo dhowr xildhibaana waxaan ku nidhi arrintan dowladdeeda u baahanna hayadihii amniga ha loo yeelo looma yeelin hayadihii amniga waxaa la soo qoray ajanday ku qoran yihiin maaragtay waxyaalo kale koronto in laga hadlo amnigaa taagan bil rays waxa ka dhaca waa ogtiin dadka baabaa dadkeenii waa shacabay dhibaato ka soo gaartay aawe yaa la weydiina goormee laga hadlaa koronto waxaa priority kale amni marka waxaa codsanaya anoon tixgelinaya ajandaha mar walba ahay marka lasoo diraayo ajando inuu lahaado ahmiyad si u kala muhiimsan yihiin priorities in loo fiiriyo amniga waa number one xaalad amni oo taagan wax kaleyaa laga hadlay waxaan kale waa essential life arrimaha bulshada iyo waxaan mar kale akaabano horta amnigii halsu qabiyo marka waxaa si xushmad loo soo jeedinayaa wasiirada horta dhibkan wayna la qabaan xildhibaanada qaarna way ogyihiin xildhibaanada qaarna maog mana hadli karaan annagaa u hadlayna laa saaxiibadeen wasiirada ayaga dhibkan wayna la qabaan waxaa loo baahan yahay in meeshaan loogu yeedho hadal run lagu dhamaadaa mugtis in runtaan kale leexana maaha marka anoo pointiga saxda taabanayo meeshan taliyina sugidda hala keeno maha salaad taliyodogaa meeshan hala keeno talisyadii kale amniga qaadansanaa hala keeno wasiirada ayagaa loo yooga ayagaa noo keenayaan annagaa wax ku weydiinayna markaas amarkaan cidda bixis taas markaa ku gudbo guddoonka sharafta leh annagoo idin xushmaynaya gurigeyga waxaa ka soo baxay wuxuu u dhow yahay eedila madaxtooyda laba saac iyo baraa ka soo baxay baarlamaanka waxaa imaaday shan saac intaas waxaa kusoo jiray jidadka ayagoo furno kale anoo baydhabo ka soo baxay from baydhabo to muqdisho kilomitrs inaa jaraayo kale saf dheer oo aad u dheer oo maaragtay war nin oo bal xildhibaan ah heerkaarkayga waa kana maay fulinaysid waxaa rabta ahaw adeeg ku taala askariga waa in la baraa borotokolka iyo sharafka uu xildhibaanka leeyahay xildhibaan macnihiisu wuxuu yahay waa in askarta loo tababaraa waxaan rabaa aniga wax wax yar ka duwan xildhibaanadu waxay ka hadlayaan bannaanka lagu soo baarayo iyo gawaaridooda la istaajiyey iyo ka warrama haddii xarunta golaha laysu diido oo askari kuu diido aniga iyo xildhibaan kale laba maalmood ka hor xarunta golaha askari baa albaabka lagu dhistay lama gelayo buu yidhi waana amar guddoomiye xogayaan gaarsiinay xogayi wuxuu noo sheegay inuu askarigii waraystay askarigii wuxuu yidhi xildhibaanaa kaaran ka lumeen al-shabaab baa carrada ku jira wakaaradkayga anagu waa wadanaa baa nikaal kalama weydiin lama gelayo ayaa nala ku yidhi waxaanu ka hadlaynaa waa bannaanka gudihii baa wara isugu soo gala meeshaan waxaa joogi jiray askar boolis ah oo loo tababaray ilaalada xarunta iyo xildhibaanada waa la bedelay wax lagu bedelay ma naqaan gudoomiyaha iyo guddoonku dad aan xildhibaanada iyo xasaanada xarunta midna garanayn baa la keenay markii aan dirida soo istaagto waa albaabka lagu dhufanaya waana laku aflagaaday waxaana halkaa ka sheegi karin ayaana laku yidhi arrimaha amnigu waxaad moodaa wax ku talagala inuu yahay markaad xaruntii sidaa u aragto xildhibaanaha ka hadlayay guddoonku haddaanay wax ka qaban maxaa guddoonku wax ka qabtaa guddoonku iyaga qayb ka abaan aaminsanaya dhibaatada lagu wado xildhibaanada guddoonka xarunta ay maamulayeen askari aan u tababarnayn iyagu xildhibaan la macaamulo u joogo oo aan isleeyahay xaafadku ku yimi ma waxaynu ka sugeennaa in uu bannaanka shaqayn oo ka qabto aniga waxaan aaminsanahay waxaa u baahan in laga hadlaa amniga bannaanka waxaa ku filan hay-adihii loo la yidhi ha loo yeelo in aan ka waraysanno lagala hadlo laakiin midda ina khusaysaa waa midda gudaheedna ah midaas in xal loo helo aadam hadda waxaa jira xildhibaano idinta laga celiyay oo waxay joogaan meesha la yidhaha burso waana magacaabi karaa haddii la dhaho magacaabo saddex goor bay la soo hadleen waxaa lagu yidhi lama gudbi karo xilligaa waxay ka dambeeya koorumku ma guuxsami karoba waddada aad aragtay waxaan ka soo hubayna kashmiir taag arrintaas xildhibaanada waxaan aaminsanahay waxa weeye arrinta amnigu golahay u baahan tahay guddoomiyaha laga rabaa jawaab cad inuu ka bixiyo ciidankan uu hadda qortay iyo ciidankii hore oo shaqadan u tababarnaa meesha ay jiraan waxaa kaloo aan ku darayaa waxaa jira baarlamaanka de hadda ma aqaan waagi hore baarlamaanka ajandihiisa waa waa fadhin jiray hadda ajandihii guddoonka mararka qaarkood shaqooyinka loo geeyo hoos bay fadhigayaan ajandihii baarlamaanka wuxuu noqday sharciyeed ajandihii baarlamaanka shaqo kale oo aan haynaa ma jirto waxba nooma soo gudbin bay ku oranayaan hadda quraan wuxuu xiran shan iyo labaatankii bay ahayd in la furo shan iyo tobankii bishii kalaa la furay xilligaa laba fadhi bay qaadanay oo socda shaqada waddanka taalla oo amni darrada ugu horeysa oo abaaruhu ku jiraan oo la xisaabta xukuumadeed leh oo warbixinadii gobollada iyo degmooyinka laga keenay leh midna lagama sheekeyn waa arrintaa raacinaya waxaa jira mooshin loo dhiibay guddoomiyaha afar iyo labaatankii sebtembar oo soddon iyo toddoba xildhibaan koo saxeexan tahay ilaa hadda lama hayo meel mooshinkaas tahay guddoonku waxaa halkaan la keenayaa waa wax la rabo in layna ku maaweeliyo way aniga waxaan ku talinayaa xildhibaanuu baraaruj baa laynaga rabaa goolaan innaga jahaysan karno guddoonka innaga halkaas saarnay waxaynu halkaa u saarnay inay shirka inoo shir guddoomiyaan ma aha in ay iyagu waxa ay rabaan inoo akhriyaan oo aynu maxaa la yidhahdaa iskuul iyaga wax laga loox jiidanayo aynu ku jirno saddex waxyaabood oo waddankan ka muuqda waxaan rabnaa in wax laga qabto waa marka koowaade mudana guddooniye iyo guddoomiye ku-xigeenyo sida aad noo hoggaaminaysaan kuma qanacsanin aadba u hoosaysaa mas-uuliyaddii aaninii igmadnee nooca ahay waxay u eeg tahay maaligu maanta kasii dambaysa inaad hoos u dhigaysaan waana ta keentay saaka idin sharafdhaca inta la arkay leeguu nagu dhaco idinka ayaa la idinka arkay idinkaa ismaamulay baabuur isku wareegtay ciidan isku wareegtay aqaladiina camirtay dadkaa mas-uulku ka hadeen doortayna xillee sama ayna saarin sharaftoodana mayna ilaalin ma ayna farmayn waxaan rabnaa in ayna la xisaabtanno si rasmi ayna la xisaabtanno ama si rasmi aynoo hogaamisaan ama shalay wadda annaga ayna keenayan meesha kula dhexayno taa horta halkaasaan kaga tegaya qodobka labaad waxaa weeye waxaan rabnaa qodobka toddobaatanaad ee dastuurku awoodda uuna siinayo inaan ku dhaqanno oo ku maaqrano oo sharaftayada iyo karaamadayada iyo amnigayada iyo noloshayada intaba inaanu aanu meel ku ogdhahay ay sugan tahay baan doonayna hadda miisaaniyad baa ina hor taada miisaaniyadda ina hor taada sanadkii hore tegay iyo sanadkan labadaba guddoonkiina wax soo kororsaday intayada kalena waa kuurteena xildhibaanada waxa weeye cidaa wax ka weydiinayno male sharaftayada iyo noloshayada iyo amnigeeda cidaa wax ka weydiinayno male halkaan keenaynaa iyadana waan difaacanaynaa hadday nagu garabgelaysaan nagu garabgala hadday nagu garabgelayno fikir celnayna qodobka saddexaad waxa weeye dalkan annagaa madaxa annagaa shacabkuna soo doorta annagaa madaxweynaha dooranay ra-iisul wasaaraha annagaa dooranay wasiirada annagaa dooranay xasaanad siinay annagaa ugu sarraynaa wixii naloo doortay xil baa naga saaran waxaanu rabnaa inaanu la xisaabta buuxaa la gallo dowladda xukuumadda inaanu si buuxda la xisaabtanaa doonayna oo kalfadhigan uu noqdo kalfadhi xisaabtan waxaan idinka sugaynay inaad ajando noo keentaan oo intii kalfadhi wuxuunaa soo diyaarisaan oo sida maamul dowladdada u samaystaan u soo samaysaan oo halka kan aad nagaga ansixisaan ajandaha oo qorobaysano maalinba wax laga hadlayo xeerar baad la ordaysaan weliba xeerar dullaysan intada badan dullaysan tahay baad la ordaysaan xeerarku waa qodob ka mid ah ajandaha hal qodoboo ka mida weeye ceelku ajandaa ajandana waa in soo samayn kana waa aadeen waxaad halkaasaasi waa daba gasheen idinka farabara baa lagu soo noqotay waxa weeye marka waxaan rabnaa ajando qodobaysan oo laga doogo oo maalinba la yidhahdo qodob hebel baa inoo yaalay oo sida carruur bariis cunaysa midba midaa lagu soo furin baan doonayna inaan meesha waddankan ku socdo qolahan inuu goro shacab oo sharaf leh oo dadka metela oo aad nagu hogaamisaan aadna uu noqdo ayaan doonaynaa waa xisaabtamaynaa maalin walba wasiir baan ugu yeedhaynaa ra-iisal wasaarehaan ugu yeedhaynaa madaxweynehaan ugu yeedhaynaa waxaad dalkan laga qabtay muddadii hadda waxay baan rabnaa ilaa wax ka ogaano heshiisyada la gale baan rabnaa inaan ogaano waxa la kiiniga lagu soo geysay qaab bay lagu soo qaabasho kiisahayagii dadkii la siin jiraya waa la gooyey waa laga qaada meel caawa wax loo marayaan ma garanayno dalkanaan xisaabtinaan doonaynaa ama nagu hordaamiya ama ka soo dega meesha salaamu calaykum
barnaamijka wareegaya neesada hogaanisa xabiil wajaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in dowladdu ay markaasi dejin doonto xeer gaar ah oo markaasi ilaalin doono dadka ama xuquuqda baayaha dadka gaarkaa qaba hadalkan wajaaraha wuxuu ku sheegay munaasabad lagu xuseeyay maalinta caalamiga ee naafada ah ee muqdisho lagu qabtay dowlad wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaana sheegay in xukuumaddiisu ay dejinayso qorshayaal arrintaasi loogu hortagayo
anigu markaan fiiriyo aragtida oo naafada inta ugu badan ee laga cabira ah oo aad looga hadlo waa xagga aragtida aragga ahmiyadda uu leeyahay bay daliil u tahay aragtidaas waxaa la dhahaa waa aragtida maadida ah maadi waaye aragtida midna waa maadi midna micnawi waxaa aad u sarraysa oo aad u fiican midda micnawiga ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay fainaha laa tacma absaar walaakin tacma quluub alatii fi suduur sideedaba midda ilaahay uu u yaqaano indhala-aan waa midda qalbila'aanta weye ee qalbigu qofku ka indhabeele muxuu ka indhabeelaa waa markuu xaqa arki waayo waa markuu dadka dulmiyo waa markuu wax kufsado waa markuu wax dilo waa markuu wax dhaco kaas wey midka indhahala ma aha midka indhahala midka araggala maaha laakiin midka indhahala waa midkaas naafadu marka innaga dadkeenna naafada ah soomaaliya adduunka waan ka duwannahay siday wasiiraddu sheegtay wiiggii la arkaba ama bishii la arkaba waxaa laga yaabaa tobanaan inay naafo inaga noqdaan marka anigu waxaan filayaaba inay ka badan yihiin ercent ama labaatanka boqolkii inay ka badan yihiin aan aaminsanahay aniga haddii si sax ah loo tira koobo dadka naafada ee soomaalida inay ka badan yihiin aaminsanahay yanii qaraxa dhaca imisaa ku lugo iyo gacmo beesha imisaa ku dhaga beesha imisaa ku indha beesha isbitaalada tagoo bal idinka fiiriya inta qof naafa ah ku jirta meeshaas marka innaga boqolkiiba labaatan minhin waan ka badannahay anigasaan aaminsanahay dadkeenna naafada aad bay uga badan yihiin dalkeenna dhibaata ka jirta dhibaatadaas waxay saamaysaa dhammaan dadkao dhan laakiin ayaga waxaa u gaar ah way nugul yihiin nugeylka waay waxaasi ay dhibaatada ahi waa nugeylka waay innaga soomaali ahaan waxaan nahay bulsho aan u fiicnayn dadka naafada ah horay uguma fiicnayn haddana uguma fiicnin waxaa runtii aad iyo aad eh, wax looga xumaada ah yacni in sida ay sheegeen aan afxumada ka dayno xataa afxumada iyo aflagaadadun inaan ka dayno ayaaba yaaba fiicnaan lahayd laakiin innaga dhaqan ahaan dad soomaaliyeed haddaan nahay dadka naafadaa dad aad ugu daran baa nahay xaggay ka soo bilaabataa qoyska familka iyo aabbaha iyo hooyada ka bilaabataa marka familka aabbaha iyo hooyada ayay ka bilaabataa kama bilaabato madaxda kama bilaabato ayakaa ayakaad ka bilaabataa ayagaa tii indhaha la-ayd kii lugaha la-a kii cay- meesha ka soo bilaabataa ilmaha way kala sarraysiiyaan kaasay ka sarraysiinayaan dan bulshadii halkaasuu ka imaanayaa say sheegayeen gabadhii deriska ahayd ee meeshan miskiinta ahayd ee indhaha lahayd wixii saasuu ku soo soconayaa kadibna waxba lama barayo halkaasuu halkaasuu kasii baxaya iskuullaha soo dhiganay jaamacadaan dhiganaynay qof indhala ama ee, maxaan ku dhahaa waan dhigayey qof indhalana waxba ma barin lamana baranin qof laakiin dee jiis iyo t- ama ama ama waxoogaa eh, naafo ka ah lugta iyo lugaha kuwaasi waxa weeye waa way socon karaan laakiin waxa ugu daran eh, runtii markay waxbarashada timaado waxa weeye waa dadka dhagahala oo maqalkala iyo dadka araggala kuwaas way kuwa ugu ugu daran marka haddaynu dawlad soo ahayn dee guryahan aynu leenahay hadda lama dhisina berigaasaa la dhisay meel laga koro ma aragteen dawladdu waxay ka timaadaan bulshada iyo dareenkeeda marka guryaheennii iyo wasaaradaheennii iyo isbitaalladeennii looma samayn hab la- loogu talagalay dad naafo ah inay meeshaan ay wax ku leeyihiin looguma talagelin waxaan u baahannahay marka from the scratch hadda inaan ka bilowno oo ah, la regulate gareeyo haddii ilaahay yidhaahdo insha allah xeerkaasna waxaan rajaynaynaa inaan ku dadaalo in xuquuqdoodu ay ka muuqato meeshaas oo ay dowladdu sharciyeyso xuquuqdooda
gudahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada hadalsana magaalada muqdisho ee qaartan dhegeysa waanag intaa barnaamijka xiisa intaan kulan doona sidaasi nabadgelyo